ciidan intii la doono maanta wadanka waxaa la siiyey awoodiisa niman ajnabi ah oo wadankan inta ayaga ay gasho ee dhaqaale lagu bixiyo aanan ciidankeeni la siinin oo maanta askari afar bilood mushaar aanan qaadanin hay-adihii dowladda ee shaqaynayo oo kulli lagu wada shaqaynayo maanta si iskaa wax u qabso ah nimankii ajaanibtan oo ayaga wadanka ee haddana weliba ciidamadaadii la saaray cunaqabateen oo laleeyahay hubkaa rabtid soomaaliya lama soo degi kartid haddana dowladdaa tahay waan ku ixtiraabsanayn waa laleeyahay marka laga soo tagay qarashkan faraha badan ee ciidamada shisheeye ay qaadanayaan ma la odhan karaa adinka ayaaba darajo siiyey ciidamada shisheeye maxaa yeelay idinkoo heli kara wiilal soomaaliyeed ayaad istaafyo ka dhigateen oo ilaala aad ka dhigateen oo meelaha degantiina ay ilaalinayaan oo madaxdiina u sarreysa sida madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha iyaga staaf gooni u ah amaba maaragtay ilaaladooda qaaska ah dowladdii soomaaliyeed sharaf dac iyo waxay nagu tahay magaxumo aniga wiilka walaalkayga ah ee soomaaliyeed in nin ama yani ugandes ah ama nin ethoopian ah ama nin kinyaan ah inuu aniga iga ilaaliyo makartaya ama madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya inuu iga xigsado maaragtay isagoo wiil soomaaliyeed ee cabsi ka qaba askari maaragtay ee shisheeye ah inuu maaragtay asaga derbiga albaabka laga gelaya asaga inuu istaago aniga marka aniga aan rabo inaan arko maaragtay madaxweynihii ama ninkii mas-uulka ahaa ee aniga i yidhaahdo i d ken ama maxaad ahayd wiilka soomaaliyeed la aamini waayo ma kartaya marka taa marka annaga waa midda aan ku leeyahay ayagaa istignay nin waayeel ah ayaa hadda kahor waxaa la yiri oo nin geesi ahaa war hibelow waa xoogaa markaan waa inda xumaysay maa dardaarantid markaasuu yiri layma dhihi jirin anigaa u ekaaday ma kartaya hadda waxa waaye soomaaliya ayadaa u ekaatay soomaa inuu ajnabi ayada maanta wuxuu doonana siday doona uu uga fushado wiilka soomaaliyeed iyo janankiisa boqol dollar loo waayo askarta kale ee maanta ee shisheeyahana kun iyo laba boqol iyo kaarayaal iyo iyo iyo wax allaale wixii annagana nala yiri cunaqabateen ha laga saaro iyadana loosoo fasaxo marka taasi ma midaan annaga isyeelnay soo maaha haddii maanta annaga aan iswalaashan lahayn oo wax isu ogolaan lahayn wadankan hal nin unbaa madax u noqonayo dadka oo dhan kulli lawadlabad noqon maayo ma garatay cadaalada lagu dadaalo oo sidii dadkaasi oo dhan ee ayaga loo shaqeey waddanka annaga waa naga badan yahay hal gobol oo maanta soomaaliya oo nabad ka jirta wixii ka soo baxay ee laga soo saaro allahuma gobolada dhexe allaha ka dhigo waddankan waa ku filan yihiin holland lagu leeyahay ma dhama ma aragtay ee gobolada dhexe ma dhama ma garatay inta wiilo badda iyadoo usii socoto holanda nooga dhamaatayna ilaahay baa yaqaan ma garatay badda ugu dheer ee afrikaan haysanaa maalintii lix bilyan shan bilyan ayaa laga xadaa badda soomaaliyeed ee kalluunkeeda iyo arkoostadeeda ma garatay intaasi keliya badaha soomaaliya ee maraakiibta marta ee adduunka haddii kiiba toban doolarle laga qaado habarta soomaaliyeed wiilka ay dhali doonto konton sano kadib mushaharkiisa hadda la samayn karaa ma gartaya ma garataya iskaba dhaaf mid hadda joogin lacag loo waayo ee shaqaynayo ya caqligaasi marka inaan wax ku garano ayaa naga maqan sooma hawadeena maanta la iska maraa lacagta waxay ku dhacdaa jeebkeeda niman shisheeyaha u n-ka ee ayaga xafiis ay leeyihin ee nairobi ay ku dhacdaa hawada la isticmaalayana waa taayada ma garataya intaan la gaarin ee kheyraadka kale ee dalka ka buuxa oo badda midkii ku jira uu ka mid yahay dekeda iyo aeroboortka waxaa kasoo xaroodaa idinku filan idinkana badan iyagana waad wareejiseenoo hay-ado ee turkiya iyo shisheeye kale ayaa dhaqaalihii kasoo baxa ee guranaya soo laydinma oran kara marka wax yaroo sandareerta ayaa la siinayaa wax weyn baa laga qaadanayaa oo waa idinkaa ka baahan dhaqaalihiina iyadoo qolooyin kale ay ka dhargayaan muqdisho dhaqaalaheeda marka deked iyo airboort keliya aan soo qaadno horta ninka ku fakeray kaasaa dabooli kara baahida ee dhammaan ciidan iyo shaqaale iyo wixii kale u baahan yahay xoogaa fikirkaasi waa yacni xoogaa maaragtay ma dhamaystirna waxaa mudan inuu xoogaa wax badan inuu xeeriyo oo runtii uu u dabagalo dhaqaalihii soomaaliya ee aan ka hadlaynay ee bad iyo beri iyo oo xoolo iyo maanta maaragtay beero iyo wax weliba iyo kheyraad badeed kalluumaysi hoseeyey haddii ay ku soo aruuraan dekeda xamar iyo airboortkeeda le nasiib daro oo la yidhaahdo meesha wixii kasoo galaan isla wada fiirsahayna oo aanan xataa ku jirin maaragtay dekadaha kale ee wadanka ka jira iyo eerboorada kale waxaan filayaa haddii maanta aan annaga qiyaas ahaan wadanka keliya ee waxa dowladda soomaaliyeed iyada ay leedahay tusaalaan usoo qaadano ma og tahay furaha ee maanta wadanka ee dowladdu ay leedahay ee loo yaqaano two fifty two ama laba boqol konton iyo laba ee isgaarsiinta oo dhan ee iyada ay isticmaasho lacagta lagu qaato oo xataa shirkado ajnabi ay xadayaan haddii khasnada soomaaliyeed ay kusoo dhici lahayd ma u malaysay dekad iyo airbor xataa loo baahnaan lahaa marka waxa waaye wax badan wax badan ayaa aan haddii soomaaliya ee maanta ee dhulkeeda beeraheeda ay taxabadin lahayd ee xoolaheeda ee iyada ay si nadiifa ay daaqsiimo fiican intay u hesho nabad inay u dhoofsato dibadda meel weliba iyada ay geysan lahayd badeeda gacanta ay ku haysan lahayd kalluunkeeda iyada iska dhaafe americana kuusoo shaqo tegi lahaa maga dowladaha iyo hay-adaha shisheeye ee idin taageera qaarkood waxay idinku eedeeyaan inaad qaab burcadnimo u dhaqmaysaan oo dowladda federaalka dad tuuga ah ay ka buuxaan oo nin weliba wixii loo dhiibo uu xadayo taas ma qiraysaa
may waade waa waxa kulli waa wax soomaalida adiga kama soo qaad maamul xumaaday jirto yaa samayn waayo qof soomaali soomaa haddii maanta mushaharkii maanta yaraa ay lahaayeen askarta haddii ninkii loo dhiibo iskala baxsado yaa maamul xumadaa sameeyey nin soomaali soomaa haddii maanta mashruucii la fulin lahaa ee maanta oo maanta la yidhaahdo maaragtay wax dalka iyo dadka maaragtay iyo dadka gobolkaas horumar u noqon karo haddii ninkii loo dhiiba sida jeebka uu ku rito waxa soomaali lagoyey soo nin soomaali maaha waxa aan ka wada hadlayo aniga kulli dhibaato dadka soomaaliyeed iyada ay abuurayaan ama xilkasnimo ha u geyso amaga ama ama dabanimo ha u geyso ama yacni khaa'ilnimo ha u geyso waxa uun dadka soomaaliyeed iyaga ay garan waayeen anaga adduunka maanta marka aan marno wax kale iska dhaaf dawladda hoose intaysan kuula hadlin haddaad adiga aad qashin adiga aad meel adiga aad ku shubto baakat sigaar ah haddii adiga inta aad ku tuurta laamiga ninaa inta uu ka daba yimaado ayaa kalarka intuu kugu dhago uu kuleeyay qaad waryaa wadanka waa la nadiifinaa adigana waa wasakaynaysaa miya ya annaga hadda garasho mar heer waxaan gaarnay xataa qashinka in la qaadi waayo oo la yidhaahdo haddii qashinkayga aad taabatid wallaahi bilaahi afar baalootaa ku taqaan ya garashadaa marka anaga miyayna ayna naga maqnayd hadda haddii habeenkii dawladda hoose ay xamar nadiifiso maalintii shacbiga u qashin uu ku shubo ka waran adiga ya mata yablugu lbunyaanu yawman tamaam uu yiri nin abi tamaam la dhihi jiri goormaa derbigaad dhisaysay adiga aad dhamaynaysaa idaa anta tabni wakayruka yaatimu haddii adigana aad dhisaysid kan kalena duminayo ya marka waxa waaye waxaa laisla wada baahan yahay wixii wanaaga ah markii nin waxun qabto waa in wixii wax lagu daraa maha wixii hore jira in lasii baabi'iyo ama wixii markaa ummadda war meeshaan boqol shilin nimankaan kuma filna waa inaan laba boqol annaga aan sa ukeenina aan raadina laakiin maha in boqolkii aan ka goosano ya u waayaba boqolkii war boqolkii aanba waayey ninkii markii dambe yidhaahdo boqol laba boqol maxay maartay oo af ah hadal ii taraysaa marka waxa waaye waxyaabaha marka yaallo waa wax un soomaali ku dheeshay oo haddana weli kusii dheelayso oo u baahan hadday siyaasad tahay hadday amni tahay hadday dhaqaalo tahay hadday bulsho tahay inay soomaali iyada inay isku noqoto loo baahan yahay nin weliba waxa kii walaalkiisa hadduu xun yahay inuu wax u sheego si toosan inuu garab qabto dad badanaa siyaasadda ku jira maamulo badanaa jira maamulada kasoo mid noqoto waxaa laysku eedeeyaa in inta badan siyaasiyiinta soomaalidan inta badan qofku dantiisa gaarkaa inuu danta guud ka hormarayo waa runtaada siyaasida soomaaliyeed eedeymaha wadanka maanta badi dhacaya isaga ayaa aabow ah waa yacni mudan yahay in lagu eedeeyo maxaa yeele habdhaqanka siyaasiyiinta ayaa u eg qaarkood ninka shalay markii waxdoon uu ahaa hadallada macaan iyo khudbooyinka iyo sida uu isaga alla kacabsiga uga muuqato iyo sida uu dadka uu khudbadahaasi macaan ugu soo jiidanayo markii beri isaga dusha maaragtay xilkii waa kan haddee wixii aad sheegaysay ummadda waa kaa sugaysaa la yidhaahdo wuxuu kusoo baxaya iyo wixii shalay uu sheegayo waa kaafii kala dheeri ku kalena markii asiga uu joogay waxa uu qaban waayey maalintii xilka laga qaada ayaa isagana isa soo taagaya uu wuxuu bilaabayaa inuu dadka kale uu wax ka sheego uu asaga shalay wixii asaga uu macatay xaalkiisa uu ahaa isagoonan dib isu eegin ee adiga markaad joogtay maxaad qabatay iyo maxaad adiga dadka adiga aada u samaysay aanay maaragtay dib u baarin maaragtay buuggiisii ama maaragtay wixii isaga shalay ee isaga uu qaban waayey dadka uu ku eedeynayo maxaa loo qaban waayey ma garatay marka dadku way iskugu jiraan mucaaradada ayaa xataa laftirkooda waxay u kala baxaan wejiyo fara badan nin wuxuu wax ku caaradayaa inuu wax dhiso oo rabo wixii xun in la hagaajiyo lagu bedelo wax fiican ninna mucaaradnimadiisu wax dimin ayay ku dhisan tahay oo inuu wax le u ceebeeyo nin kastaba buuriwaa iyo maaragtay uu ku sameeyo in maaragtay ninkaasi laga dhigo maaragtay qof cambaaraysan oo isagoo xumaan iyo bangaar ah uu watay uu ka waayay darteeda kuna laftirkiisa waa la xumaynayaa isagoo wadani ah isagoo diyaar u ah inuu wadankiisa u shaqeeyo isagoo niyadsan dowladnimo isagoo u hanweyn ayaa waxaa laga dhigayaa mid cadaadis iyo la hoosgeynayo meel nin oo isaga oo qaab daran oo aan ninkaasi sharaftiisa iyo magaciisa ku tumanayo ama xataa hadduu xilka ka dego hadduu waddanka u shaqayn lahaa ayaa la bahdilayaa ayaa laga dhigayaa nin one time use u ah markuu xilka haayay keliya nin loo baahnaa maalintii xilka laga qaaday ee ninkaasi laga dhigayo ma aragtay qof moosoo ma aragtay markii lagala baxay kii la cunayay qofkiina la iska tuuray